taliska booliiska gobolka Jubbada Hoose ayaa soo bandhigay toddobaatan iyo lix kiish oo xashiish ah laba duun oo siday xashiishka iyo raggii waday kuwaasoo rabay inay si qarsoodi ah ku soo geliyaan gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose maanduuriyaha xashiishka ah ee lasoo bandhigay ayaa sida la sheegay laga keenay gobolka Shabeellaha Dhexe kaas oo ay howlgal ku qabteen ciidanka booliiska gobolka Jubbada Hoose madaxa hoggaanka tababarada ciidanka booliiska gobolka Jubbada Hoose Shukri Faarax ayaa ka warbixiyay sida ay howlgalka u fuliyeen iyo waxyaabaha ay ku soo qabteen bismillaahi raxmaan raxiim maanta oo ay taariikhdu tahay tobankii bishii tobnaad laba kun labaatan iyo afar ciidanka booliiska taliska qaybta gobolka jubbada hoose waxay ku guulaysteen in ay gacanta ku soo dhigaan howlgallo laga sameeyey deegaanada ku teegsan ee dhanka xeebaha ah sida kooyaama ilaa inta u dhaxayso fuumo waxaa lagu guulaystay in howlgalkii maalmihii u dambeeyey afar iyo labaatanki saac ee u dambeeyey la waday in ay gacanta ku soo dhigaan ciidanka booliiska gobolka jubbada hoose dooni sido xashiish laga keenay gobolada soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellada hoose waxaa booliisku ay ku guulaysteen in ay gacanta ku soo dhigaan eedaysanayaal gaaraya lix iyo doontii doontii doontii ay ku wadeen xashiishadda waxaa ilaahay mahaddiisaa shalay saacadihii u dambeeyey wakhtiyadii u dambeeyey in gacanta lagu soo dhigay waxaa ilaahay mahaddiisaa ciidanka booliiska gobolka jubbada hoose howlgalladii u dambeeyey in ay gacanta ku soo dhigeen daroogada loo yaqaano nooca xashiishka waxaa ilaahay mahaddiisa in ciidanku ay shaqooyinku maalmaha u dambeeyey ay howlgallo zaa'ida ay wadeen insha allahu iyagana waxaa la soo hor istaadin doonaa eedaysanayaasha iyo xashiishka waxaa la hor keeni doonaa maxkamadda cadaaladda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu